habeen wanaagsan dhegaystayaal halkani waa raadiyaha dalsanee muqdisho kuna soo dhowaada qodobada wararka habeen caawa aan idinayna kuwooda ugu waaweyn madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo kulan la qaatay ku-xigeenka xogayaha difaaca maraykanka simada gobolada sool sanaag iyo ceen iyo guddiga saddex iyo soddonka ee laga ee laga sugayo xaalka magaalada laascaanood oo fariin u diray urur goboleedka igaada urur goboleedka igaada walaac ka muujiyay xaaladda magaalada laascaanood ee gobolka sool xubno ka tirsan al-shabaab uu isku soo dhiibay ciidamada dowladda ee ku sugan degmada xaradheele ee gobolka midooda madaxweynaha puntland uu cafis u fidiyey konton iyo toddoba maxbuus oo ku xirnaa xabsiyada puntland maxkamadda ciidamada qalabka sida oo maanta xukun ku riday af waa askar ka tirsan ciidamada dowladda oo siyaabooyin kala duwan dil u geystay baraadka dibaddana waxaa ugu waaweyn turkiga oo si carali uga jawaabay tallaabo ay qaadeen waddamada reer galbeedka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wanaagsan waa khamiis jimca ayaa soo gelaysa taariikhduna waxay ku beegan tahay labada februari sanadka laba kun saddex iyo labaatan anigoo cabdulqaadir cismaan ayaa caawa idiin waramaya kusoo dhowaada warkii oo dhan haddii aan ku bilaawno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta qaabilay kuna qaabilay xarunta madaxtooyada wafdi ka socda dowladda talyaaniga uu hogaaminayo ku-xigeenka xogayaha difaaca dalkaasi mudane meto berego madaxweynaha iyo wafdiga dowladda talyaaniga waxay ka wada hadleen xoojinta xiriirka taariikhiga ah oo ay wadaagaan labada dal gaar ahaan iskaashiga dhinaca amniga iyo la dagaalanka argagixisada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa wafdiga dowladda talyaaniga la wadaagay gulaha laga gaaray xureynta deegaanadu ay markaasi waxaa lagu yara argagixisada haatan ku sugnaayeen sida lagu sheegay warka lagu baahiyey ee bogga villa soomaaliya isla markaana waxaa lagu sheegay in ciidamada dowladda federaalk soomaaliya deegaanadaasi ay gacanta ku dhigeen ayuu madaxweynuhu la wadaagay wafdigan ka socda dowladda talyaaniga isla markaasina uu qeyb uu ka ahaa xogayaha ama ku-xigeenka xogayaha difaaca dalkaasi talyaaniga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa sidoo kale xogayaha ka dhageystay kaalinta dowladda talyaaniga ee ku aadan taageerida dowladda federaalk soomaaliya kulankan waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalk soomaaliya mudane cabdulqaadir nuur jaamac iyo taliyaha ciidanka militariga soomaaliya jenaraal odowaay yuusuf raage kulankan madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ku-xigeenka xogayaha difaaca ee dalka talyaaniga waxa uu imaanayaa iyadoo shaluun umu magaalada muqdisho uu kusoo gabagabobay shir u dhexeeyey dowladda federaalk soomaaliya iyo wadamada safka hore laisku yidhaahdo kuwaas oo dowladda u ballanqaaday taageero buuxda oo ku aadan dagaalka ka dhanha al-shabaab sidoo kale waxauu imaanayaa xilli dowladda federaalka dadaal xoogan ugu jirto sidii loogaga qaadi lahaa cunaqabateynta hubka ee saaran ee soomaaliya dhinaca kaleetana haddii aanu fiirino urur goboleedka igaad ayaa walaa xoogan ka muujiyay xaaladda magaalada laascaanood ee gobolka sool iyadoo ismada gobolada sool sanaag iyo ceen iyo guddiga soddon iyo saddexda ee laga sugayo xaalka magaalada laascaanood dhankooda ay fariin u direen urur goboleedka igaad urur goboleedka igaad ayaa marka hore waxay si weyn u bogaadiyeen dadaalada oo uu wado madaxweynaha wadanka jabuuti ismaaciil cumar geelle ee ku aadan xaaladda magaalada laascaanood ka taagan war laga soowar uu soo saaray xogayaha urur goboleedka igaad ayaa waxa uu ku sheegay in ururku uu aada u kaga walaacsan yahay xaaladda ka jirta magaalada laascaanood gaar ahaan xiisada u dhexeyso ciidanka somalilan iyo dadka deegaanka waxaana uu sidoo kale ugu horeyn uu shaaca ka qaaday in igaad ay walaac xoogani ka muujinayso xaaladda murugsan ee lasoo warinayo lagana soo warinayo magaalada laascaanood ee ku taalla waqooyiga soomaaliya xogayaha ayaa soo hadal qaaday door nabadeed oo uu sheegay in madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle uu ku leeyahay xiisada haatan ka taagan si xal waara looga gaaro waxaa kaloo xogayuhu uu sheegay inuu bogaadinayo madaxweyne geele dhexdhexaadinta uu ka wado labada dhinac igad waxay bogaadinaysaa dadaalada dhexdhexaadinta ee ilaa iyo haatan uu sameynayo madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geela waxaana ay ku dhiirogelinaysaa in lasii wado dhexdhexaadintaas ayuu xogoyuhu yidhaahday goboleedka igaad warkan walaac uu kaga muujiyay xaalada magaalada laascaanood kadib waxaa iyaguna maanta war soo saaray isimada ku shiraya magaalada laascaanood waxaana ay ayaandare ku tilmaameen baaqa kasoo yeeray urur goboleedka igaad iyagoo sheegay in aanay jirin wax wadahadal ah oo ay diyaar u yihiin inay la galaan somalilan afhayeenka isimada ku shiraya magaalada laascaanood ee gobolka sool oo warbaahinta u waramay ayaa faahfaahin ka bixiyey go-aanka isimada soddon iyo saddexda ah ee lagu sugaya xaalka magaalada laascanood iyo fariintay u dirayaan urur goboleedka igaad
bismillahi raxmaan raxiim anigoo ah garac cabdisalaan xasan maxamed ahna afhayeenka isimada dhaqanka gobollada s c waxaannu halkan ku fadhinaa dhammaan isimadii s c iyo guddigii saddex iyo soddonka ahaa guddigoodii fulinta arrintaannu soo soo qaadnayna waxa weeye inaannu jawaab cad ka bixinno arrintii meediyada ku jirtay oo ka soo yeedhay shir goboleedka igaad arrintaas oo ah in maaragtay la dhexdhexaadinayo gobolladan dhibku ku dhacay iyo somalilan marka ugu horraysa waxaan leenahay arrintaa waxba kama jiraan cid nala soo xidhiidhay haba yaraatee oo arrintaas nagala soo xidhiidhay ma jirto hadday dawlad tahay iyo hadday shakhsiyaad tahay iyo hadday urur tahay toonna cid nagala soo xidhiidha ma jirto qodobka labaad waxa weeye waa mahadinaynaa igad inay miiska soo saarto dhibaatadii iyo dacadigii halkaa ka dhacay ay aragto ishana ay ku hayso wixii dhacay iyo wixii dhici doonaba waxaanu leenahay waa mahadsan tihiin wixii dhici doona ee loo marmarsiiyoonayna isha ku haya waa qodobka labaad qodobka saddexaad waxaan leeyahay annagu somalilan baa la dhexdhexaadinaya dhibaato dhexdeeda ka jirta annagu haddaanu nahay gobollada s c kama tirsanin somalilan horena waa u sheegnay haddeerna waannu ku celinaynaa golahaas uu ka soo baxay warkaasina waxa weeye golihii dhaqanka iyo golihii saddex iyo soddonka ahaa ee arrimaha laascano
xaalada magaalada laascaanood ee gobolka sool ayaa waayadii ugu dambeeyey qasneed iyadoo maamulka somalilanna uu sheegay in ay haatan xaalada magaalada laascanood ka taagan shirarka soocanayo ay ka rajanayaan in ay kasoo baxaan war u wanaagsan bulshada magaalada laascaanood degta iyo amnigeedaba dhinaca kaleetana haddii aanu eegno maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta xukun ku fulisay askar ka tirsan ciidamada dowladda oo siyaabooyin kala duwan dilal u geystay cabdiwaxiid cabdulaahi daahir ayaa faahfaahinaya maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta xukun dil toogasho ah ku ridayay askar ka tirsan ciidamada nabad sugidda milatariga iyo booliska soomaaliya raggan maanta la toogtay ayaa lagu helay dembiyo kuwaasoo horay dilal ugu geystay askari kale oo ay shaqo wadaag ahaayeen afarta ruux ee maanta lagu toogtay fagaaraha iskool buluusiyo waxaa lagu kala magacaabi jiray bukhaari cawil maxamuud oo nise ka tirsanaa cali maxamuud xuseen oo milatariga ka tirsanaa cabdirasaaq axmed mukhtaar oo booliska ka tirsanaa iyo maxamuud nuur sheekh waare oo isna booliska ka tirsanaa raggan ayaa dilal ka geystay degmooyinka xamarjajab hodan oo banaadir ka tirsan doolow oo gada ka tirsan iyo tuulada caliyobarow oo shabeellaha hoose ka tirsan dhammaan waxay dilal ka geysteen sanadkii labada kun labaiyo labaatankii ku-xigeenka xeer ilaaliyaha ciidamada qalabka sida maxamed cabdulaahi khaliif ayaa warbaahinta la hadlay maanta oo ay taariikhdu tahay labadii bishii labaad laba kun saddexi labaatan waxaa lagu wada fuliyey xukunkii qisaasta ahaa kow dable bool cabdirasaaq axmed mukhtaar labo alifle bool maxamed nuur sheekh warre saddex laba alifle xooga cali maxamuud xuseen afar dable nisa bukhaari cawil maxamuud cabdi wabilaahi towfiiq
cabdiwaxiid cabdulaahi daahir warbaahinta dalsan muqdisho
dhinaca kaleetana xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa isku soo dhiibay ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ee ku sugan aagga degmada xaradheere ee gobolka mudug wararka ka imaanaya degmada xaradheere ee gobolka mudug ayaa sheegayo in ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee halkaasi ku sugan maanta ay soo bandhigeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab kuwaasi oo isku soo dhiibay ciidamada dowladda xilli ay ciidamadu ku guda jireen howlgal ka dhan ah dagaalamayaasha al-shabaab ciidamada xoogga dalka soomaaliya ee ku sugan degmada xaradheere ayaana sheegay shakhsiyaadkan oo ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab inay gacanta ku dhigeen kadib markii si iskood ah iyagu isku soo dhiibeen xubnaha is soo dhiibay ayaa lagu kala magacaabaa cabdulfataax cabdulaahi sheekh xamse iyo weliba cabdulfataax aadan abikar ibnu dayib kuwaasi oo dhowr sano ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab waxaana la sheegay in ay halkaasi iyagoo ku sugan isku soo dhibeen ciidamada dowladda ee ku sugan jiidda hore ee deegaanka caad ee gobolka mudug raggan ayaa iyagu warbaahinta la hadlay waxaana ay sheegeen in ay ka in ay ka soo goosteen dagaalamayaasha al-shabaab kadib markiiba yidhaahdeen ay u adkeysan waayeen falalka ay kala kulmayaan dagaalamayaasha al-shabaab ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayaa horaan gacanta ku dhigay degmada xaradheere oo ka mid ah degmooyinka taariikhiga ah ay dhowr iyo tobanka sano ay gacanta ku hayeen dagaalamayaasha al-shabaab saraakiisha ciidamada dowladda ee ku sugan degmada xaradheere ee gobolka mudug ayaa si weyn u soo dhoweeyay shakhsiyaadkan kasoo goostay dagaalamayaasha al-shabaab iyagoo fariin u diray xubnaha kale ee ka tirsan dagaalyahanadaasi inay isu soo dhiibaan ciidamada dowladda tan iyo markii ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay gacanta ku dhigeen deegaanada dhaca gobolada bartamaha soomaaliya waxaa jiray dagaalamayaal badan kuwaasi oo usoo goostay dhinaca ciidamada dowladda hadiyo gooraalana ah markay soo goostaan la wadaago warbaahinta dhibaatooyinka ay kala kulmaan dagaalyahanada al-shabaab dhinaca kaleetana madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa cafis u fidiyey maxaabiis ku xirnaa xabsiyada kala duwan ee deegaanada maamulka puntland madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa cafis u fidiyey qaar ka mid a maxaabiis kala duwan kuwaasi uu ku xirnaa xabsiyada puntland sida lagu faafiyey war oo ay baahisay warbaahin ama bogga madaxtooyada puntland wareegto ama war ka soo baxay madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa lagu sheegay in xeer madaxweyne madaxweynuhu uu cafis ugu fidiyey xubnahaasi gaaraya ilaa iyo konton iyo todobada maxbuus ee ku xirnaa xabsiyada kala duwan ee puntland warkan ayaa lagu yiri markii uu arkay dastuurka puntland qodobkiisa siddeetanaad farqadiisa kow iyo tobanaad markuu tixgeliyey tala soo jeedinta wasiirka cadaaladda arrimaha diinta dhaqan celinta waxa uu xeeliyey madaxweynaha puntland cafis gaar ah oo loo fidiyo konton iyo toddoba maxbuus oo ku kala xirnaa xabsiyada puntland kuwaasi oo muteystay in cafis loo sameeyo kadib markii uu habdhaqankoodu wanaagsanaaday loona sameeyo dhaqan celin ayaa lagu yidhaahdo warka lagu baahiyey madaxtooyada bogga gaarka ah ee madaxtooyada puntland gudaana warkii habeen o ad kala socoteen raadiyaha dalsan ee muqdisho akhyaartana dhegeysataay caawa waanaginta
wararka adla haysaa hobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tale la hel